bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal sidaad la socotaanba maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday camaliyad istishaadi ah oo barakeysan oo lagu bartilmaameedsay mid kamid ah xeryaha murtadiinta ee magaalada muqdisho haddaba si aan wax badan ugu ogaano weerarkaas waxaa imika qadka telefoonka ku jira waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale sheekh muuse soo dhawow marka hore idaacadda islaamiga andalus kusoo dhawow waa dhawahay waa dhawahay marka hore maanta magaalada muqdisho maxaa ka dhacay bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd magaalada muqdisho waxaa ka dhacay camaliyad istishaadi ah waxayna ka dhacday xero ay murtadiintu ay leeyihiin oo ku taalay magaalada koonfurteeda gaar ahaan meesha la dhihi jiray wasada nacnaca oo hoostegaysay maratani ciidanka turkiga xerafka oo bar oo ciidanka turkiga hoostegaysay halkaasi istiyaacyo ka dhacday waa ayo cidda lala beegsaday waxaa lala beegsa- beegsaday ciidan murtadiina oo halkaas ay ku tababaraayeen oo loogu loo tababarayay inay ashaadala dirirnimo diinta ilaahay iyo dadkeeda inay la dagaalamaan loo diyaarihayay oo halkaas ku aruursanaa oo lagu tababarayay kadibna la rababa in turkiya loosii qaado ciidankaas ayaa meesha ma lagu bartilmaamisay waa gartay maxaa khasaare ah oo ilaa hadda la ogyahay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac iyo burbur wararka hordhaca oo na soo gaaraya ilaa afartameeyo maratani inay ku dhinteen ilaa iyo maratani lixdameeyena inay ku dhaawacmeen wararka hordhaca oo na soo gaara waa inahaas waa gartay hadafka la doonayay in weerarkan uu xaqiijiyo iyo ujeedka laga lahaa wax ma inooga sheegi kartaa ma inoo faahfaahin kartaa hadafka laga lahaa waa cad yahay hadafka waxaa weeyaan diinla dirirka ciidanka loo diyaarinayo oo diriskooda inta inta hub loo soo dhiibo maratani diinta inay la dagaalamaan loogu talagalay waa ciidankaas marka in laga hortago oo ulajeedadu intaas ayay ahayd ilaahayna waa suuro geliyey ilaaha ku mahadsan sheekh muuse galaangalka turkiga ee ku aadan jaanibka siyaasiga iyo midka caskariga iyo midka dhaqaale oo muddooyinkii dambe aad ay u xoogeystay waxaa ugu xoogan oo la hadal hayaa tababarada uu siinayo maleeshiyaadka murtadiinta oo qaarkood gudaha dalka uu ku tababaro qaarna dibadda uu u qaado iyo juhdiga xoogan ee uu ku bixinayo waa maxay danta turkiga uu ka leeyahay soomaaliya iyo ujeedka ciidankan faraha badan uu tababarayo horta saad ogtihiin ba turkigu wuxuu kamid yahay xulafada nato wuxuu ka dagaalamay ciidamadiisu ay ka dagaalameen afghanistan oo shacabka reer afghanistan ay maratani ku waxyeeleeyeen duulaankaas marka guud oo islaan la dirirka ah oo shahaado la dirirka ah oo kitaabka ilaahay inaan lagu dhaqmin ah oo almaaniyadda in la hirgeliyo ah qayb weyn ayuu ka yahay wuxuuna wakiil si gaara uga yahay reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo midda labaadna waxa weeyaan waa dan dhaqaale waxa uu ordaayo waxay og tahay ilihii dhaqaalaha ee soomaaliya sida dekedii iyo eeraboorkii inuu qabsaday in lix kun oo soomaali ah oo xamaali ahaa ilaa iyo marata xilligii talyaaniga oo iska dhexli jiray maratani xamaaliga oo majakuusi loo yaqaanay in hal maalin iidka laga bixi kadibna turki lagu bedelay waxaad og tahay hadda in eeraboorka mar dhoweyd ay qaylinayeen shaqaalihii soomaaliyeed ee maratani ku haray oo laga saaray haddana kuwo kaloo turkiya lagu soo bedelay marka dano dhaqaale oo fara badan ayuu dalka ka leeyahay waxna waa u suuro galeen waxna haddeer u kusii socdaa waa sababaha marka uu tababarayo ciidamadan faraha badan oo maratani uu maratani shaqadaas u qabanayo ugu dambeyntii dadka ku dhegaysanaya maxaad u sheegi lahayd maxaa fariinaha ood u haysaa waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed oo muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan kuwa degan walaayada banaadir imahay dhaleen oo dhalinyarada soomaaliyeed ah intaba inay shirqoolada cadowga uu dhigaayo ay ka digtoonaadaan dalkan waa lagu soo duulay maraykanaa horkacaya afrikaan lasoo ijaartayaa horkacaya kulligoodba waxay rabaan inay ikhmaadiyaan oo ay baabi'iyaan in kitaabka ilaahi subxaana watacaala lagu dhaqmo qawaaniin wadci ah iyo dimuqraadiyad iyo federalismna dalkan laga hirgeliyo ulijeedadooda waa intaas marka inayna ku dhaqmin inay ilmahooda ka badbaadsadaan waxaan maratani maqlaynay maalmihii dhowaa oo lasoo dhaafay kiladhaan iyo cabaad iyo calaacal ka soo yeeraya magaalada muqdisho dadkii ilmahoodii inta laga qaado gacantooda laga bixiyey oo weliba been loo sheegay oo la yidhi qadaraad beese kasoo xaabsanaysaan kadibna buurihii maratani eritrea lagu daadiyey cid uga garaabaysa waalidka dhalay ama iyagii dan kalena aysan jirin waalidkii arrintaas ay ku dhacdana markay banaanka usoo baxeen oo ay ka cabteen arrintaas aada maqlayseen in buudka lagula tuntay oo qora baadkiis lagu garaacay iyo liifkiis waxaa la yidhahda qof muslima laba jeer god lagama qaniino turkigu ciidamada uu tababarayo waxaa hadda ka hor aada maqasheen in ciidamo oo turkigu tababaray oo soomaali ah la geliyey libiya oo ay ka qayb galeen dagaalkii lagala hortagay xaftar ciidankaa soomaaliyeed meelay ku dambeeyeen ilaa hadda cid taqaan lama ah ciidamo kaleo tababaray oo nimanka la yidhaahdo jeyshul xor ee suuriya ayuu u tababaray markaasu wuxuu ka riday azerbaijan iyo armenia dagaalka udhexeeya ayuu ka riday marka ilmaha soomaaliyeed inaan dabka lagu ridin oon calooshoodu shaqaystayaal ahaan loo adeegsan oo aan maalin walba hooyooyinka maarta dhalay aysan ooyin kuwa yaryarka ah oo dhashay oo halka sane iyo labada sano jira waa la xadayaa magaalada muqdisho xatooyo ilmaha la xada ayaa kasoo korortay oo laga iibinayo xalani kuwa roon roonaaday oo saddex jir ah saddex iyo sideed jir meelahaas gaaro waa la kufsanayaa waxaa dhiirigelinaya hay-ado shisheeye kuwa weynaa waaweynaaday oo qaan gaaray oo iskoolada ka baxay waa la dhaqan rogaya baraagis iyo fawaaxish iyo foolxum oo dhamaa lagu dhaqan rogaya kuwana maaratani dabkaa la saaraya kuwa b s laga dhiganayo habeenkii la qoro oo loogu talagalo dadka muslimiinta inay jaajuusaan oo magaalada lagu soo yaaciyey oo waalidkooda xataa badanaa ayna ka warqabin marka waalidkaan uga digaynaa arrintaas inay mar walbaaba ay ka digtoonaadaan oo sida maalin walba dhacaysa aynan mar kale aynan insha allahu soo noqon waana mahadsanti aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale aad baa umahadsantaha sheekhna adinkaa mudan baarak allah